halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
waxaanan horay u sii wadaynaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska waana barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaana horay u sii soconaya daraasaadkii aynu ka soo xiganaynay kitaabka cibraaniyada waxaana diiradda la saarayaa shakhsiyadda masiixa waayo masiixu waa ka derajo sarreeyaa nebiyada waxaana qorniinku leeyahay laakiin maalmaha ugu dambaystoodu wuxuu inagula hadlay wiilkiisa uu ka dhigay kan wax waliba dhexla kan uu duniyooyinka ku sameeyey markii noogu dambaysay waxaa inoo joogtay cutubka koowaad ee kitaabka cibraaniyada waxaanan ka falanqoonaynay aayaddii afraad ee isla cutubkaas koowaad waxaanan ku jirnay dhegaystayaal maadada ku saabsan in masiixu ka sarreeyo malaa'igaha waxaanan soo xiganay dhowr aayadood oo ka warramaya in malaa'iguhu ay xoog ku lahaayeen ama ay ka dhex shaqaynayeen dadkii noolaa wakhtigii axdigii hore waxaanan kaloo aragnay in ishacyaa helay tusniintii ku saabsanayd saraafiimta waxaana kaloo malaa'igaha looga hadlayaa kitaabka zabuurada cutubka sideed iyo lixdanaad aayadda toddobiyo tobanaad iyo kitaabka faalimaha rasuullada cutubka toddobaad aayadda saddex iyo kontonaad iyo warqaddii rasuul booloosu qoray reer galaatiya cutubka saddexaad aayadda sagaalaad waxaanan kaloo ka hadalnay in malaa'iguhu ayaan shaqo ku lahayn kiniisadda waxaa jira kuwo badan oo aaminsan in malaa'igu ay ilaaliyaan laakiin marba haddii ruuxa quduuska ah uu dhexdaada ka shaqaynayo isaga ayaa ku kaafinaya waayo adiga qudhaaduba waxaa tahay mid ka mid a carruurta ilaah sababtaas aawadeed masiixiyiintu uma baahna malaa'igo waxaa kuugu filan ruuxa quduuska ah ee kuugu jira waana ruuxii uu masiixa inoogu sii sheegay kitaabka injiilka oo ahaa inuu rumaystayaasha yeruusaalem u imanayo maantana waxaynu haysannaa ruuxa quduuska ah iyo masiixa oo ah dhexdhexaadyaheenna waxaa markaas loo baahan yahay inaannu masiixa diiradda saarno waayo isagu waa ka sarreeyaa malaa'igaha waxaan iminka soo gaarnay qodobka toddobaad waana qodobka ka hadlaya ammaanta mustaqbalka waxaana haddii aynu aayaddii afraad ee cutubka koowaad ku noqonna la leeyahay isagoo aad uga wanaagsan malaa'igaha siduu u dhaxlay magaca ka sii wanaagsankooda haddaba ereyga malaa'ig waxa uu ka macno yahay farrin wale oo wax kale oo uu ka macno yahayna ma lahan masiixu wuxuu ka wanaagsan yahay malaa'igaha oo malaa'iguhu waxay caabudaan masiixa waana uun ilaah abuuray masiixu wuu ka wanaagsan yahay malaa'igaha markaa warqadan cibraaniyada ayaa lagu xoojinayaa in masiixu mudnaanta ka leeyahay malaa'igaha kitaabka axdigii hore ayaa la wada aaminsan yahay in ciise masiix ahaa malagga rabbiga ha yeeshee markii la soo gaaro kitaabka axdiga cusub ayaa masiixu qaatay jidh bani aadan markaana uma muuqanayo sida malagga rabbiga waxaase uu qaadanayaa magaca ah wiilkii aadan waana magaca warqadan cibraaniyada lagu adkaynayo haddaba ka bilaabata aayadda shanaad ee cutubkan koowaad ayaa waxaa warqadan cibraaniyada lagu soo xiganayaa kitaabka axdigii hore oo tirsi ahaan aayadaha la soo xiganayo waxa ay gaarayaan ilaa iyo toddoba oo lix ka mid ahayna waxaa laga soo xiganayaa kitaabka zabuuradda zabuuradda ayaa wax badan inooga sheegaya masiixa oo waa kitaab masiixa ka hadlaya wax badan waa kitaab qasiidooyina waxaana qasiidooyinka laga qaadi jiray macbudka weyn ee ku yiila yeruusaalem halkaasoo wadaadadu ay jiibin jireen qasiidooyinka sida owsaanta loo jiibiyo oo kale iyaga oo dhaniba waxa ay ka sii hadlayeen masiixa ilaah markaana aayadahan laga soo xiganayo kitaabka axdigii hore ayaa adkaynaya qodobka qoraha warqadda cibraaniyadu uu ka hadlayo waana in masiixa uu ka sarreeyo malaa'igaha innagoo ka hadlayna haddaba arrinkaa isaga ah ayaannu hoos u soo dhaadhacaynaa oo waxaannu eegaynaa kitaabka cibraaniyada cutubka koowaad aayadda shanaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan malaa'igihii teebuu marnaba ku yidhi adigu waxaa tahay wiilkayga maantaan ku dhalay oo weliba waxaan isaga u noqon doonaa aabbe oo isaguna wuxuu ii noqon doonaa wiil haddaba marka qoraha warqadda cibraaniyadu uu leeyahay adigu waxaa tahay wiilkayga maantaan ku dhalay ayuu soo xiganayaa kitaabka zabuuradda cutubka labaad aayadda toddobaad falimaha rasuullada cutubka saddex iyo tobnaad ayaa waxaa kaloo ku qoran khudbaddii weyneyd ee rasuul boolos ka jeediyey antiyokh oo ku tiilay bisidiya wuxuu isagu soo xigtay zabuurka labaad aayadda toddobaad marka ay sidan tahay bawlos waxa uu leeyahay aayaddu ma khusayso markii uu baytalaxamtii yuhuudiya ku dhashay laakiin waxay khusaysaa sarakiciddiisii markaasoo dhimashadii laga sara kiciyey marka ay sidan tahay masiixa waa kan keliya ee u dhiman kariyey dembiyada dunida ma jiro malag wax badbaadiye saaxiib masiixa keliya oo isagu dad noqday ayaa bixin karay ciqaabta dembiyada oo ahayd dhimashada waxaa qurniinku leeyahay mushaharada dembigu waa dhimashada waxay markaa ahayd in masiixu dhiiggiisii daadiyo waayuu dhiig daadin la'aan dembi dhaaf ma leh haddaba sidaas ayuu aniga iyo adigaba furashada inuugu keenay dabadeedna dhimashadii baa laga sara kiciyey maxaa looga sara kiciyey waxaa looga sara kiciyey in isagu uu ahaa wiilkii ilaah aawadeed oo waxaa laga soo qaaday dhimashadii marka haddaba qoruhuu soo xiganayo aayaddan ee uu leeyahay oo weliba waxaan isaga u noqon doonaa aabbe oo isaguna wuxuu ii noqon doonaa wiil ayuu qoruhu ka soo xiganayaa kitaabkii labaad ee samuu'eel cutubka toddobaad aayadaha labaiyo toban ilaa afar iyo toban waana markii ilaah axdiga la dhiganayay daa'uud ee uu lahaa oo markii cimrigaagu dhammaado oo aad la seexato awoowayaasha farcankaaga kaa dambeeya oo kaa soo bixi doona ayaan sara kicin doonaa oo boqortooyadiisana waan dhisi doonaa oo isna guri buu magacayga u dhisi doonaa oo xoog baan u yeeli doonaa carshiga boqortooyadiisa weligiis oo anigu aabbaan u ahaan doonaa isna wiil buu ii ahaan doonaa oo hadduu dembi galana waxaan ku edbin doonaa usha dadka iyo garaacidda bani'aadmiga dad waxaa jira ay la tahay in kan laga hadlaya uu yahay sulaymaan oo keliya haddaba warqaddan cibraaniyada cutubka koowaad aayadda shanaad ayaa inoo caddaynaysa markii ilaah siiyey ballankaas daa'uud dad badan ayaa taabacsan intaasu khusayso masiixa kuwana waxa ay rumaysan yihiin inay salaymaan oo keliya khusayso markaana dood waxba tari mayso marba haddii qorniinka lagu adkeeyey inay masiixa khusayso oo isaga ayaa aayaddu ay ku soo arooraysaa weli waxaannu ku jirnaa haddaba isla kitaabka cibraaniyada cutubka koowaad aayadda lixaad baalka saddex boqol koob iyo siddeetan ee axdiga cusub waxaana qorniinku leeyahay sida tan oo weliba markuu curadka dunida dhex keenayey wuxuu yidhi malaa'igaha ilaah oo dhammu isaga ha caabudeen haddii aan si kale u dhigno aayadda ayaa waxaa la leeyahay oo weliba mar kale ayuu wuxuu dunida keenay curadkiisii oo waxa uu ka dhigay in malaa'igaha ilaah caabudaan aayaddan waxaa laga soo xigtay zabuurka sagaashan iyo toddobaad aayaddiisa toddobaad iyo kitaabka sharciga ku noqoshadiisa cutubka labaiyo soddonaad aayadda saddex iyo afartanaad malaa'igaha ilaah way wanaagsan yihiin laakiin markay wiilka joogto way hoos imanayaan waa malaa'igihiisa oo isaga ayaa ay adeegayaal u yihiin oo welibana iyagu waxa ay caabudaan masiixa isagu ma caabudo iyaga haddaan markaa horay idinku sii wado dhegaystayaal kitaabka cibraaniyada ayaan eegayaa cutubka koowaad aayadda toddobaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan oo xagga malaa'igahana wuxuu ka yidhi wuxuu malaa'igihiisa ka dhigaa dabaylo kuwo u adeegana dab ololkiis aayaddan qudheeda wuxuu qoruhu ka soo xiganayaa zabuurka boqol iyo afraad aayadda afraad malaa'iguhu waa adeegayaasha sayidka waana wasiiradiisa iyo kuwo isaga caabuda waanay ahmiyad ballaaran tahay in sidaa loo arko qoraha warqadda cibraaniyada oo aan rumaysanahay inuu ahaa rasuul boolos ayaa muujinaya in masiixu ka sarreeyo malaa'igaha oo uu isticmaalayo iminkana kitaabka axdigii hore isaga oo doonaya inuu arrinkaa isaga ah caddeeyo haddaba miyaadan arkaynin ahmiyadda labada cutub ee cibraaniyadu ay leeyihiin marka hore waxaa qoruhu uu dhigayaa aasaaska cutubyada kale ee cibraaniyada ee khuseeya sida howsha masiixa ay tahay maanta waxaanan ogaanaynaa in masiixu haatan fadhiyo gacanta midig ee ilaah masiixu waa hubaal inuu jiro oo waa kan aniga iyo adiga darteen u jooga midigta ilaah waana masiixeennii weynaa oo ah masiixa nool way fududahay inaad garato in malaa'iguhu muhiim u ahaayeen cibraaniyada waayo dhammaantood reer binu israa'iil waxay garanayaan kitaabka axdigii hore markii aad akhriso kitaabka axdigii horena waa kitaab ay ku badan yihiin malaa'igaha waxa ay rumaysnaayeen in malaa'iguhu ay ku dhowaayeen carshiga ilaah waxa ay ka akhrin jireen sida malaa'iguhu ugu dhowaayeen nebiyada oo malaa'iguhu ay u ahaayeen adeegayaashii ilaah markaana cibraaniyada ahmiyad bay malaa'iguhu u lahaayeen ha yeeshee sidaan horeyba idinku soo sheegay malaa'igaha laguma xirin kiniisadda waktigeenna welibana ma rumaysni inay malaa'igii u muuqan karto dadka maanta waxaan markaa idiin sheegayaa in ilaah abuuray carshigan si ay u dhex joogaan wax la arki karo iyo waxaan la arki karin waxaa laynoogu sheegayaa warqaddii rasuul bawlos u qoray reer kolosa ee cutubka koowaad aayadda lixiyo tobanaad sida tan waayo wax kastaba isagaa uumay waxyaalaha samooyinka ku jira iyo waxyaalaha dhulka joogaba waxyaalaha la arki karo iyo waxyaalaha aan la arki karinba hadday yihiin carshiyo ama sayidnimo ama madax ama amaro wax waliba isagaa uumay oo loo uumay markaa waxaa jira waxyaabo la arki karo iyo waxyaabo aan la arki karin curyaha la yidhaahdo atamka waa wax aan la arki karin laakiin waa walxo dabadeed noqonaya tamar ilaa wuxuu kaloo abuuray uun inaga xigmad badan laakiin dadka ka sarreeya waxaana ku noolnahay carshi sida ku qoran injiilka sida yuxanaa u qoray cutubka afar tobnaad aayadda labaad markaasoo masiixu lahaa guriga aabbahay waxa uu leeyahay hooyaal badan haddaanay sidaas ahayn waan idin sheegi lahaa maxaa yeelay waxaan u tegayaa inaan meel idiin soo diyaariyo oo haddaan tagoon meel idiin soo diyaariyo mar dambe waa soo noqon doonaa oo xaggaygaan idiin qaadan doonaa in meeshaan joogo idinkuna aad joogtaan marka waxyaalaha ilaah abuuray way badan yihiin kuwaasoo aynaan arki karin oo masiixuna waxa uu leeyahay guriga aabbahay waxa uu leeyahay hooyaal badan taasina waa run ama waa saxiix oo meelahaas ayaa malaa'iguhuna ay deggan yihiin waxaa jira boqortooyada habar dugaag tan aadmiga iyo weliba tan malaa'igaha markaana waxaa jira abuuris ama uun dadku ay ka sarreeyaan iyo uun ka sarraysa dadka marka ay sidaa tahay bani aadmigu xayawaanka kama imanin oo noqon maayaan welibana malaa'igo haddaba dadka qaarkii bay la tahay inay malaa'igo noqonayaan laakiin magaca malaa'ig wuxuu ka macno yahay adeege oo waa erey giriiga waana agalos ninna garan maayo tirsigooda laakiin waxaa cad inaanay waxna ku darsamayn waxna ka dhinmin waxana ay qayb muhiima ka yihiin qorshaha ilaah laakiin mid baasi jirta waxaana weeye in masiixu iyaga ka sarreeyo isla sida qoraha kitaabka cibraaniyada uu inoo adkaynayo haddaan markaa horay idiinku sii wadno warqaddii cibraaniyada cutubka koowaad aayadaha siddeed ilaa sagaal baalka saddex boqol koob iyo siddeetan ee axdiga cusub ayaa waxaa qorniinku leeyahay sida tan laakiin wiilku wuxuu ku yidhi carshigaaga ilaahow waa weligiis iyo weligiis oo usha qumanaantuna waa usha boqortooyadaada adigu xaqnimada waad jeclayd dembigana waad nabcayd sidaas daraaddeed ilaaha ilaahaaga ahi wuxuu kuugu subkay saliidda farxadda oo kuwa ku wehliyana wuu kaa sarraysiiyey waxaa aayadahan laga soo xiganayaa zabuurka shan iyo afartanaad cutubka lixaad aayadda toddobaad waana zabuurka ugu weyn ee masiixa tilmaamaya zabuurkan shan iyo afartanaad wuxuu inoo sheegayaa inuu jiro mid ka imanaya faraca daa'uud oo xaqnimo wax ku xukumi doona isla zabuurka shan iyo afartanaad aayaddiisa koowaad ayaa mar kale daa'uud leeyahay carabkaygu waa sida karaani dhaqsiyo badan qalinkiis marka uu sidaa leeyahay waxa uu daa'uud ka sii hadlayaa waxyaabo mustaqbalka ah oo waxa uu leeyahay waxyaalahaas anigoon qorin ayaan idiinsii sheegi karaa oo waa wax hubal ah haddaba kan imanaya ee qoraha cibraaniyadu uu ka hadlayo waa sayid ciise masiix waana kan dunida xaqnimo ku xukumaya marka malaa'iguhu waxba ma xukumaan oo marnaba kuma haystaan dunidan amar laakiin masiixu waa mid wax xukumo oo amar leh haddaba marka qoruhuu leeyahay adigu xaqnimada waad jeclay dembigana waad nabcayd ayaa hadalkaasu noqonayaa mid qaali ah bal ka feker maalinta dunidan uu xukumayo mid xaqnimada jecel oo dembigana necab sideebay dunidu noqon lahayd weli isaga oo hadalkiisa sii wato qoraha ayaa haddii aynu kor ku noqonno uu leeyahay carshigaagu ilaahow waa weligiis iyo weligiis waxaana taasoo ay ka macno tahay in masiixu yahay wiilkii ilaah oo laga dhex abuuray jidhka maadaama masiixu uu ahaa wiilka ilaah oo welibana laynoo sheegay in aabbaha iyo wiilku ay mid yihiin ayaan ninna hor joogsan karin rabbaaninimada masiixa masiixu waa rabbigeenna oo laga dhex muujiyey jir bani aadan sidaasuu malaa'igaha uga sarreeyaa waayo wuxuu xukumayaa carshiga oo dhan oo waa masiixii ilaah waa boqorka boqorrada iyo sayidkay sayidyada oo gooray ahaataba xukumi doona dunida maalin maalmaha ka mid a haddaan meeriska cutubka horey idinku sii wado ayaan iminka eegayaa isla kitaabkan cibraaniyada aayadaha toban ilaa laba iyo toban ee isla cutubka koowaad waxaana qorninku uu leeyahay oo adiga rabbiyow bilowgii dhulkaad hasaastay samooyinkuna waa shuqullada gacmahaaga iyagu way baabi'i doonaan adiguse waad sii jiraysaa oo kulligood sida dhar bay u duugoobi doonaan oo sida go' baad u laalaabi doontaa oo sida dhar bayna u beddelmi doonaan adiguse sidaadii unbaad tahay sannadahaaguna ma dhammaan doonaan aayadahan waxaa laga soo xiganayaa zabuurka boqol iyo labaad aayadaha shan iyo labaatan ilaa toddobiyo labaatan ee kitaabka axdigii hore waana hadallo qaayo weyn leh oo inoo sheegaya in sayid ciise masiix yahay abuuraha oo wuxuu ku dhex jiray aabbaha bilowgiiba masiixu wuxuu qayb ka ahaa abuurista malaa'igahana waa la uumay sidaas daraaddeed ayaanay ula sinnayn masiixa haddaan horey idinku sii wado haddaba meeriska cutubkan koowaad ayaannu eegaynaa aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan malaa'igihii eteebuu marnaba ku yidhi midigtayda fadhiiso ilaa aan cadaawayaashaada cagahaaga hoostooda geliyo aayaddan ayaa iyadana laga soo xiganayaa zabuurka boqol iyo toban aayadda koowaad waana zabuurka ugu badan xigashada kitaabka axdiga cusub zabuurkaas ayaa waxa uu inabarayaa rabbaaninimada masiixa waxaa zabuuradaha ku qoran faallooyin ku taxluuqa shakhsiyadda masiixa oo ka sii faahfaahsan tan injiiladu ay bixinayaan sida ku qoran kitaabka cibraaniyada cutubka koowaad aayadda afar iyo tobanaad baalka saddex boqol koob iyo siddeetan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan miyaanay kulligood ahayn ruuxyo kaalmeeya oo loo soo diray inay shuqul u qabtaan kuwa badbaadada dhexli doona haddaba yaanay idinla noqon in aayaddu malaa'igaha ay ku soo xirayso kiniisadda laakiin waxa ay ka hadlaysaa marka kiniisadda ay dunida ka tagto oo ilaah ciqaabayo israa'iil iyo qaramada kale ee caasiyiinta ah waayo aayaddu odhan mayso kuwa iminka wax dhaxlaya ilaah wuxuu horay u sii ambaqaadayaa qorshayaashiisa iyo weliba barnaamijyadiisa oo wax walibana ujeeddo ayuu u sameeyaa masiixa waa wiilka ilaah malaa'iguhuna isaga ayay u khidmeeyaan masiixu waa boqor malaa'iguhuna waa ciidamadiisa ama kuwo isaga uu xukumo ama hoos jooga masiixa waa kii la joogay aabbihii bilowgii dunida oo maadaama aabbuhu isaga ku jiro isaguna uu aabbaha ku jiro ayaa waxa cad inuu goobjoog ahaa maalintii abuurninta oo welibana qayb libaax ka qaatay malaa'igahana waa uun ilaah abuuray wuxuuna haatan masiixu sugayaa inta ilaah ka dhigayo cadaawayaashiisa meesha uu cagaha saarto ilaah ballankaas ma uusan siinin malaa'igaha laakiin waxa uu leeyahay maalin maalmaha ka mid a ayaa wiilkiisu dunida xukumaya qaybtan qorniinka quduuska ah ka midka ayaa aad iyo aad u ahmiyad weyn oo waxa ay inuu hor keenaysaa rabbaaninimada sayid ciise masiix iyo sida masiixu u sarreeyo oo waxaa la caddeeyey intii aynu cutubkan koowaad ku jiray in masiixu ka sarreeyo malaa'igaha waxaa intaa haddaba ku soo dhammaanaya ama aynu ku soo koobaynaa dhegaystayaal cutubkii koowaad oo aan filayo in aad ka bogateen tafsiirkiisa aynu idinka siinay waxaana ugu horreeyey maadadii khusaysay in masiixu ka sarreeyey nebiyada waxaanan aragnay in wax waliba isaga lagu saleeyey markaasoo uu lahaa qoruhu laakiin maalmaha ugu dambaystoodu wuxuu inagula hadlay wiilkiisa oo uu ka dhigay kan wax waliba dhaxla kan uu duniyooyinka ku sameeyey waxaana kaloo ka hadalnay shakhsiyadda masiixa waxaana qoruhu uu leeyahay sida ku qoran cutubka koowaad aayadda saddexaad oo isagu waa dhalaalka ammaantiisa iyo u ekaanta ahaantiisa oo wax waliba wuxuu ku hayaa ereyga xooggiisa oo goortuu daahirinta dadka dembiyadooda sameeyey dabadeed ayuu wuxuu fadhiistay weynaha xagga sare midigtiisa horay buu marka ayay sidan tahay masiixu inoogu sheegayoo waxa uu yidhi kan aniga ee arkaa wuxuu arkay aabbaha ugu dambayntiina waxaannu ka soo hadalnay in masiixu ka sarreeyo malaa'igaha waxaa aayadda afraad ee isla cutubka koowaad leedahay isagoo aad uga wanaagsan malaa'igaha siduu u dhaxlay magac ka sii wanaagsankooda marka waxaannu cutubkan koowaad ka gelaynaa waxbarista oo iminka maahan waxa aynu baranayno ficil laakiin waxbaa layna barayaa horay baannu idinku soo sheegnay in warqaddanu ay ka kooban tahay waxbaris iyo weliba ficil waxaanan idiin sheegnay in tobanka cutub ee ugu horreeya ee warqaddan cibraaniyadu ay tahay waxbaris laakiin saddexda cutub oo ugu dambeeya ayaa noqonaya ficil ama ku camalfalista wixii qorniinka laga bartay haba ugu badnaato waxa aynu ka baranayno warqaddan cibraaniyada
siraadkii adduunkow suban aha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin